asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan kusoo dhowaada xilqadda labaatanaad ee taxanaheena kabasho xilqadan waxaan kaga hadlayaa urugada geerida dabadeed ama grieving after death xilqadii sagaaliyo tobnaad markaan urugada ka hadlayay ayaan soo qeexay waxaan idhi waa dareemo xoog badan oo aada u xaal dheer oo murugada ka xaal dheer oo yimaada inta badan ka hor inta aanad waayin waxaad jeceshahay waa haddii markaa aad saadaalinaysid ama si uun aad u dareensan tahay waayidooda iyo allahuma salli calaa muxamed ama ka hor inta aanu dhiman qofaad jeceshahay tusaalahaan haddii xanuun aada u khatari ku dhaco ama uu shil galo qofkaasi oo shil daran uu galo oo ilaahay subxaana watacaala ayaa gacanta iyo garashadaba ku haya waxaweeyaan nolosha iyo geerida labadaba haddii la saadaalin karo ama si uun ay quustu uga badan tahay rajada markaa taalla qofku wuxuu galaa xaalad la yidhaaho antisabatry grief oo ah saadaalinta waxaweeyaan waxaa waayistiisa qofka dhimashadiisa xaalkaa isbedelkiisa si aan u jeclayn markaa uu isu bedelayo waxayn kaloo kasoo hadalnay xilqada sagaaliyo tobnaad in marka psychologiga la joogo gariefka laba loo kala qaado oo ka aan ka hadlay xilqada sagaaliyo tobnaad oo ahaa antisabatory griefka iyo ka aan caawa ka hadlayo oo layidhaaho conventional griefka inaguna aynu bixinay urugada geerada dabadeed ama grieving after death xilqadii sagaaliyo tobnaad ama sideedaba inaan ka hadlo griefka iyo urugada waxaa sababay sakaraadkii iyo xanuunkii iyo ayaamihii u dambeeyey adeer siciid jaamac xuseen qoraa barosare uu ku jiray oon aada iyo aada u jeclaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa oofsaday oo xaggiisa ayuu hoyday ilahay waxaan ka baryayaa bixawlihi waquwatihi wafadlihi waraxmatihi in hoyga uu tegay uu ka dhigo hoy aanu ku dhib mudan in hoy uu waxaweyaan kaga raysto adduunka iyo kadeedkiisii iyo dhibtiisii uu noqdo in malaa'igtu ay gelbiso ilaahay waaxidul axad kaana wejigiisa uu dhaahdo ayaan ilaahay ka baryayaa isaga iyo intaynu jecelnahay ee dhimatayba waa ku mahadsantihiin intii soo ducaysay intii soo tacsiyeysay inta si gaara aniga igu soo tacsiyeysay inta ehelka igu soo tacsiyeysay iyo inta guud ahaanba bahda qoraalka soomaaliyeed uu tacsiyeysay intaa marka laga imaado dad fara badani waxay kasoo falceliyeen xilqadii sagaaliyo tobnaad ee taxanaha kabasho oo urugadu ama arinkanaynu ka hadlaynaa sidiisaba maaha wax si wideliga looga hadlo ama balaa laga diskas gareeyo ama dadku ay wadaagaan siday wax u dareemeen oo inta badan bulshooyinka xataa imika aadka uga hadla dareemuhu hadda waxaan u malaynaya qarnigii u dambeeyey ayuunbaa lagu soo dhiiraday xataa in wax laga qoro oo marka la eego bugaagta laga qoro dareemada kuma badna griefku laakiin imikaa lagu dhiiranayaa which means dadku waxyaabaha aanay fahmi jirin siday uga hadlaan ama u process garayaan ayuu griefka ama warugadu ay kamid ahay dad fara badan way kasoo falceliyeen dad badan waxaad moodeysaa ereyadaas inay anaka naga hadlayaan waxay iiftiimiyeen dareen gudahayga ku jiray in badan oonan fahamsanayn ayay soo yidhaaheen dad badanoo imika maraya allahuma salli calaa maxamed antisabatry griefka oo dadkoodii ay sariiraha ka saaran yihiin ama xanuuno terminaal ah oo aada u khatara lagu sheegay ama xaalkooduba ay quustu ka sareyso rajada ayaa ayaan imaila ka helay ama kommentiyadooda akhriyayay dad badan oo ka xishoonaya ama aan garanayninba how to go about it sideenu la dhaqmaa ayaa iyaguna ila soo xidhiidhay marka waxaan rajeynayaa xilqada caawo inuun inay bal iftiin iyo toosh ay waxa weeyaan ay ku ifiso dareemadaas geeridu waa wax xaq ah in terms of iimaaniyaadkeenna maadaamayn dad muslima nahay waa wax xaq ah oo lagu xukuman yahay oo nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watam tasliim ayaa ku xukunaa nebi baanay dhaafayn malag baanay dhaafayn mid la jecelyaynay dhaafayn haliyey baanay dhaafayn haldowr baanay dhaafayn innaka mayitun wa inahum mayituun markastoon geerida ka fikirno waxay nagu soo celisaa dareen addoonnimo ah waxay ka faramaroojisaa gacmaheena kontaroolka iyo icmaarka aynu dhulkan ku hayno oo awooddii aynu isbidaynay ayaa meesha ka baxda maadaama ay tahay waxayna waxba ka qaban karaynin taasi waxay sahlaysaa haddii aad shayga filanaysay ama aad in uun og tahay laa maxaal in wax aan laga baaqsanayn uu yahay waxay fududaynaysaa ama inuun ay waxa weyaan hoos u dhigaysaa dareemadii taagnaa ee ku mudayay ee urugada la socday marka min xayu aliimaanka marka laga eego inaka mayitun wainahum mayitun walanabluwannakum bay soo hoosgalaysaa waan idin taasgaraynaynaayo waan idin waxaweyaan imtixaamaynaa bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir alsaabiriina aladiina idaa asaabathum musiibatun قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون geeridu waxaa ka baaqsanaysaan maaha waan idin taasgaraynayaa oo waan idin eegayaa oo dariimadiina ayaan ruuxayaa intaad adduunka joogtaan oo dadkaad jeceshihiin baa idinka horeynaya ama ka horeynaysaan oo idinka geeridiinu ay taabanaysaa buu ilaahay inoo sheega wax la inoo qariyay maaha laba si uunbaa bannaan aragtida aynu ka haysano geerida marka laga yimaado islamically markayn dad muslimiina nahay aragtidan geerida ka haysanaa waa mid positive ah ama waa mid togan oo kama haysano wax negative inay tahay dareen ahaan waa negative laakiin fikradda iyo aragtida iyo aaminaadayn ka haysanaa marka diimaha kale loo barbardhigo geeridu inaka waa waa shay togan sababtoo ah waxaynu la xidhiirinaa in dhibtaa ina soo gaadhay ayna ku ajar mudanayno ixtisaab iyo ajar haddii markaa aynu sabir iyo dulqaad iyo fahan caafimaad qaba aynu waxa weeyaan aynu kala hortagno ama aynu kula dhaqanno haddaba psychologically waxaa jira dareemada marka wax laga qorayo iyo marka laysku dayo xataa in la fahmo research laga sameeyo dareemada urugadu dhowr si uun bay u dhacaan baa la yidhaahdaa inkastoo aan la koobi karayn oo sida farahaagaasi ay yihiin ay dadku u kala duwan yihiin ay u kala dabeecada duwan yihiin ayaa falcelinta ay ka falceliyaan geeriduna ay kala duwan tahay marka geerii dhacdo dareenka ugu horeeya ee qofka baniaadamka ku abuurma waa dareen shok ah la yaab baa ku dhacaya qofkii shok naxdintii any situation qofku siduu doono ha u dhinto ama gaadhi ha ku dhinto ama sariirtiisa ha ku dul dhinto ama biyo ha liqaan ama guri ha ku soo dumo ama ama ama ama shaku waa dareemada ugu horeeya ee marka clinically la eegayo qofka geeridu ku dhacday siduu uga fal celinaya dareen ahaan laga faalloodo dareenka waxaa ku xiga inta badan dareemada denialka ama diidmada iyo dafiraada diidmadu nafsiyan ma aha negative oo maaha yani qofka hadduu geerida diidayo ma xaqaa'iqda hortaala ayuu iska indhatiraya mise maanu qof iimaan la ahayn maya denialka waxaa loo jeedaa in ruuxdii ay didayso diidayso marar badan waxaa laga yaabaa inaad aragteen janalkaygan aad ku aragteen amaba facebookan marka sameeyey videoan ka sameeyey ducaya dareen aan kaga hadlayey ducadii allaahuma ajirnii fii musiibatii waakhlif lii khayran minha umu salama ay ku ducaysatay marka denialka waxaan soo qaatay tusaale ahaan nebiga caleyhi afdal salaatu waatamu tasliim markay geeridiisa dhacday saxaabada kuwii denialka laga arkay ama dareemada laga dheehan karo markaad imika dib siiradii u akhrido waxaa ka mid ahaa cumar ibn khadaab sababta cumar markii la sheegay geerida nebigu inay dhacday dhulku ku dhacay markii dambena seeftiisu galka kala baxa wuxuu yihi ninka yidhaaha nebi maxamed wuu dhintay qoortan hordhigayaa sidii nebi muuse ayuu rabbigii u tegay afartan cisho maqnaanaya usoo laabanaya hadal sidaa u dhigan markaa denial buu galay ma aha micnaheedu saxaabiga jaliilka iimaankiisuuna khalal ku jiray miyaanu aaminsanayn geerida dhadhadhadha oo wax dabiiciya inuu ruuxu bani aadamka ahay denial ama dafiraad u galo wabilakhas marka geeridu si ay u dhacdo allahuma salli calaa muxamede sikadiisa ay u dhacdo iminka marka laga yimaado geerida abti adeer sayid jaamac xuseen walaashay oo hooyaday habartay ay dhashay ayaa ninkeediio caafimaad qabaa ka baxay gaadhiu la socday waxay wada hadlayeen sideedii sagaalka koob iyo tobanka nimanayaabuu ku yidhi telefoonkiisiibaa xidhnaaday way seexan weyday habeenkii waa la doonay next daygiina meydkiisiibaa lasoo qaaday sababto gaadhigiiu la socday baa la dhacay nin dhalinyaraa gabadh dhalinyaraa nin la jecel yahay yacni qofkaasoo kale marka iminka faamilka gudihiisa very personal weyaan arrinkaasi laakiin dareemada denialkan ku xidhayaaye yani waxaas lahaa telefoonkiisii xataa isagoo meydkiisii lai sheego lee xaqiijiyayo la diyaarinayo meydhistiisii telefoonkiibaan ka warsugaya amau kusoo wacaa amau kusoo garaacaa ama waxaaniba riye aad ku jirto tahay marka xaalkaasoo kaleu qofku gelaya bilakhas markay geeridu tahay geeri shocking ah oo lama filaan ah markay tahay iyo xataa haddaanay ahaynba ilahi waxaan ka baryaa inuu naxariistii janna ka siiyo iyadana qalbigeeda oo rabada oo adkaeyo iyo qof kastoo markaa geeri xaalad geeriyaad ku jira marxaladdaa waxaa ku xigta marxalad layidhaaho angar oo cadho ah kaanamaa qofkii marka inuu ka cadhaysan yahay noloshii inuu ka cadhaysan yahay dadkii waxaa laga yaaba dadka la hadlaya sabri iman xataa markay ku dhahan inuu hiifo wejigiisa in laga daahanayo maaragtay inuu cadhaysan yahay dadka qaar inay khalad u fahmaan oo bilakhas haddaanay fahamsanin stageska oo gareefku ama urugadu ay marto qofkii oo cadhaysan baaban u tagnay oo maxaan ku sameynay minaamin hadalladaas inay yimaadaan xaaladda waxaa ku xigta ama stage kale oo lagu arko qofka ma khasab inay saa isugu xigaan dadka qaar baa numbness waxaa ku dhacaba inay ruuxdoodii kabuubiyoonayso hadli kari waayo sheekeyn kari waayo waxba sheegi kari waayo ilmadu tifba kasoo dhan weeda qofkii iska caadiya kaanama inan waxba dheecin dadku ay deehanaya ay is odhanayaan qofku iska caadi baabuu eeka iska caadi maaha laakiin jirhkiisii iyo systemkiisii ayaa sidan u react gareeyay ama uga falceliyay waxaa dhacay marka maaha khasab inay dadku isku wada mid noqdaan ama isku si ay uga wada falceliyaan maraaxiil fara badan bay griifka ama urugadu ay martaa dadka qaar waxay martaa marxalad layidhaaha baaganin inay isweydiiyaan maantao dhan allah low low low allah hadaan allah hadaan nabadgelya odhan lahaa allah haddaan markuu qofku baxay sibaan isugu dhacsanay inaan heshiis ahaan lahayn allah haddaan maalintii saas alla alla alla alla alla alla baaganin qolo kale automatically iyaga dareenkooda wuxuu ku boodaa depression inay galaan in ay isxidhaan albaabadii rajadoo dhan ay isxidhaan ay madow galaan ay madowgaa kasoo bixi waayaan si kastoo ay imaan u leeyihiin awood u leeyihiin faham u leeyihiin aqoon u leeyihiin automatically in ay dareenkoodu saas ku xidho ay galaan mugdiyo gudeed oo ay adag tahay si ay uga baxaan qolyo kale waxay muujiyaan calaamado aqbalaadeed acceptance markiiba inay aqbaleen oo qofkan mabaan mooda inay gaari ku dhacday oo markaan u tagnay saasuu faraxsana isagaaba dadka waxweyaan biyaha siinayay maasha allah ma arkaysa sabarkeeda hadhow waxaa laga yaaba marka laga tago maalin iyo labo bil iyo saddex ay kasoo kaanama inay markaa u cusub tahay qofkii inuu yaabo isiraaho wasoodigii sabarsanaa maxaa kugu dhacay waxaa shoobkan iyo shuruucan iyo caradan aad la timi marka maaha linear maaha wax isku toosan oo la oranayo stageka one two three four five waa inaad saa u martaa istabtaa markaad kala qaadataa waa inaad tagtaa qof waliba si isaga u khaaso very personal ah ayuu ga falceliyaa markay geeriyey ay dhacdo kabacdi bay markaa idhaahaa qofkii wuxuu gelayaa inuu process gareeyo griefkii ama urugadii tusaale ahaan waxyaabaha saameynta ugu badan ku leh waxaa ka mid a waxaa la yidhaaho filashada da-eed tusaalahaan haddaad gabadh yar tahay oo ninkaagiyo dhalinyar uu kaa dhinto mar walba kadiska iyo kurbadu way kaaga culus tahay qofka ama sidaad u process garanaysaa way ka duwan tahay labada qof ee laga yaabo inay lixdan sano mise toddobaatan sano ay soo wada qaateen sideedaba marka stageska urugada laga hadlayo markay dadku dhalin yar yihiin iyo markay dad waaweyn noqdaan oo da-a ay noqdaan siday u process gareeyaan griefkooda wuu kala duwan yahay sababta waxa weya filashadoodiibaa kala duwan arag adduunye aragoodiibaa kala duwan waxyaabahay appreciate garaynayaan markay dib noloshoodii u eegaan ayaa kala duwan marka kadiska iyo kurbadu way kaga badan yihiin dadku markay yaryihiin alla uu da-yara waxyaabaha kale saameeya waxaa ka mid a in uu hadday ubad yaryaray ay joogaan oo kale tusaalahaan hooyada ubad yaryar ninkeedu kaga dhinto waxay dareemaysaa especially hadday yihiin kuwaan process garayn karayn oo urugadii iyagu maaragtay si u khaasa u urugoon karayn iyadu waa lama laabmaysaa urugadeedu oo iyaduna way isu urugoonaysaa ubadkan way urugoonaysaa dareemada kale lagu arko waxaa kamid a kabuubyada ruuxeedan ka sheekeynaya oo ah qofku inuu waxba dareeminba oo marka la arko laysiro qofkan mabaad mooda ina geeray ku dhacdayba imka lugtaada markaad ku fadhiisatid ay kabuubyooto sababtoo dhiiggiibaad sarayaankiis iyo qaabkuu soconayay baad ku culays baad saartay deetee lugta qayb ka mid waxbaba ka dareemaysid waa inaad lugtii kala bixisaa waa inaad si fiican u fadhiisataa haddii lagu qanjiifto haddii lagu lugtiaad wax saartay waxba ma dareemisid ilaa hadhow toole sarayaankii yoqay habsocodkii dhiigu soo noqdo tan lugtiaada caadi u dareentid dadka qaar markaa dareenkiibaa tootaliba ka taga dadka qaar waxay dareemaan guilt dareemo dembiyeed bay dareemaan alla haddii yaa haddaan saa odhan lahaa alla haddaan appreciate garan lahaa qofka alla haddaan maalintaa wax weeyaan saa odhan lahaa haddaan saa ula hadli lahaa alla haddaan saa haddii dhaqankaygu saa u duwanaan lahaa haddii haddii haddii haddii qaar kale dareen dembiyeedkaas wuxuu uga imaadaaba xataa dareenkay ooyayaanba warmay waxa isweydiinaya especially bulshooyinka qaar isku xidha yacni griefka aanan fahamsanin processku marayo oo isku xidho qofka murugtiisa iyo urugadiisa iyo iimaankiisa mid qof muslina ahayn waa la dhimanaya maxaad isla wareerinaysa maxaad isla dabaqinaysaa maxaa maxaa maxaa marka guilt inaan la guilt gareeyo oo la dembi dareensiiyo isagiina programmingkii bulsheed iyo bii-adu ku koray aawadeeda uu dareemo guilt uu dareemay maxaad la murugayso waa dad maad qof iimaan la ahayn miyaad qadarka ku qanacsanayn miyaad naftiisii deetana isuu sheekayso deetana dawaamad iyo cycle ah in aanu si caafimaad qabtaa u process garayn urugadiisii uu qofkii galayo waxyaabahaas dareemadaaynu ka hadalnay oo dhan waxaa ka dhalanaya dhaqanmaa ka dhalanaya sideedaba dareenka qofku dhaqan baa ka dhasha dareenka dhaqan baa ka dhasha dhaqankaasi mid togan oo positive uu noqon karaa ama mid taban oo negative ah ayuu noqon karaa waxaa ka mid a dhaqamada taban ama negative behavior uh, pattenska ka dhasha urugada haddii dareemadu ay, ay sidii caafimaadka qabtay loo process garayn waayo waxaa ka mid a inuu qofku isolation galo inuu dadkaba ka go-o idhaho albaab madowbaa ii de waxa weeya waa madoowaa madoobaa ii bariyey ama habeen madoobaa ii dumay cidna ma arki karo isolation inuu galo dadkoo dhan uu xadhkahooda u jaro waa kow in uu cadhoodo cadho uu cid kasta ku jarayo cid kasta ku jarayo kula dhacayo hadday ubadka tahay iyo hadday xayawaanka tahay hadduu bisad haysto iyo hadduu ri haysto iyo hadduu lo haysto yani xataa weelka iyo alaabada guriga taala wax walba inuu cadho kula dhacayo dadka iska daa in uu qofkii allahuma salli calaa sayidina muxamede uu naftiisii dayaco on a physical level inuu maydho diido inuu faadho diido inuu cadaydo diido inuu wax cuno diido inuu yacni totaliba in ay ismaamulkiio qofeed iyo waxyaabihii baysiga ahaa ay ka lumaan ayee ay ka lumaan in mar walba uu dareemo inaanay adduunka waxba ugu harin la yaab ma laha qofku maadaama uu luusgareeyey ama uu waayo qofkii garabka u ahaa laga yaabaa inuu qofkaasi si financially dhaqaal ahaan garab ugu ahaa physically inuu ugu ahaa garab ugu ahaa emotionally inuu garab ugu ahaa marar badan qofkii waxa qabanaysa mays dhiibtaa maxaa laga cadayanaya maxaa laga maydhanaya maxaa dhar laga xidhanaya maxaa laga seexanaya maxaa laga soo toosayaa hadduu hebelba tagay ama heblaayaba ay tagtay daba culimadu waxay ku taliyaan especially kuwooda griefka ku takhasusay in qofku uu ruutiin lahaado inuu ruutiin lahaado ruutiinka waxa weeyaan maanta waad soo kacday waad cadayatay waad weysiisatay waad tukatay waad fadhiisatay waad fikirtay maxaan ku quraacdaa malax wax baan cunaa ma wax baan karsadaa kale ma beed baan cunaa ma roodhi baan cunaa ma shaahir baan horta cabaa ma biyo diiran baan cabaa miyaan soo yar socdaa ruutiinkaagii markaad fajarkii tukatay kabacdii ruutiin baa kuu bilaabmaya quraacdii baa la gaadhay waqti baa soo wareegay qadadii baad cuntay danacashadii baad cuntay ma dharbaad lalaabtay ma waxbaad masaxday miyaad yar seexatay ma waxbaad degeysatay ma buugbaad akhriday ma dibadaad u baxday waad soo yar socotay ruutiin baa la yidhaahaa yacni nolol maalmeedkaaga caadiga ah marka qofku waxay yidhaahaan inuu ruutiin lahaadaa waxay ka caawinaysaa inuu dareemo in maadaamuu dareensan yahay in gidaar weynoo noloshiisa ahi uu dumay haddana dumitaanka laftarkiisa in in yaroo ka mida noloshiisii uu weli maamuli karayo markaa sense of wuxuu dareemayaa qofkii dareemo ah control inuu wuxuun gacanta ku sii hayo waa kow arrinta labaadee ah in aad support weyday si aad uga badbaadid isolationka iyo iskaliyeynta waxaa lagu taliyaa in aad lahaatid dad aad la xidhiidid ehelkaaga ama jaarkaaga qof aad tirahid iga warhay hebel iyo heblaayoy iga warhaya xataa maaha maaha in gurigaaga lasoo buuxiyo oo maaragtay taladii lagaa faramaroojiyo oo kabaha markaad xidhanayso lagu hordhigo qof dhisabala lagaa dhigo no laakiin iga warhay adoo weli independenta inaad tira haddana iga warhay si markaad aragtid inaad isolation galaysid oo aad maaragtay iskarantiimaysid oo qofkii kaa warhayay dabadda kugu saaro inamari soo yar soconay inamari waxaan samaynay inamari kan samaynay qof fahmaya waa inuu ahaado marka xaaladda aad ku jirto in terms of uh, financial uh, issueska ama waxyaabaha dhaqaalee qofkaas adaad dareemaysa haddii deen lagu leeyahay haddii tusaale ahaan guri aad kiro ka bixinayseen oo qofkani kirada isagu bixin jiray waxalaali wixii finance ku saabsanba hadduu qofkani kuu isagu gacanta kuuga hayay waa inaad la tashan kartid qof experta oo arrimahan fahamsan oo aad wixii deen lagugu leeyahay iyo wixii qofka lagu lahaa iyo waxaad idinku meel ku lahaydeen aad kala tashan kartid oo xisaabaadkaas maaragtay aad aad aad kala xallin kartid si aanay iyago laftarkooda ugu noqon kaabadaad ku kufto markaad urugoonayso maaragtay urugo labaad aanay kugu sii noqonin allahuma salli calaa moxamed waxyaabaha kale caawiya qofka urugadiisu si caafimaad qabta inuu urugooda waxaa ka mid a journalinka inuu wax qoro qalinku qalinku waa mucjisooyinka ilaahay abuuray ayuu ka mid yahay ee lagu caafimaado qalinka waxna waa lagu dhisi karaa waxna waa lagu burin karaa nuun waalqalami wamaa yasturuun imka adeer siciid jaamac wuu dhintay ilaahay ha u naxariisto waxyaabaha murugoonaya waxaa ka mid a maaha ruuxdayda maaha qalbigayga qalinkaygiibaa murugoonaya sababtaa qofaan qalin isku baranay ayuu ahaa markastaas tiraha erey qor ereygii qofku markuu wax qorayo kaanamaa inuu foolanayo oo kale marka fooshu markay kugu adkaato xanuunkeedaad garanaysaa markuu qofku rabo inuu ibdaac sameeyo oo creative noqdo oo wax qoro wuxuu u baahan yahay qalinka inuu ka fooliyo foosha dadkii gacanta kugu qaban jiray markay meesha ka baxaan way adkaanaysaa yacni waan waan qofaynayaa qalinkii qof kastoo wax qoraa uu garan karaa ama qof kastoo si uun dareenkiisa jecel inuu uga cabiro marka journalinku ama wax qoristu waxay qeyb weyn ka qaadataa in culayska qalbiyeed ee aad dareemayso ay kaa fudaydiyaan tusaalahaan waxaa jira waxyaabo very private ah oo adiga kuu khaasa cid kale kala hadli karin gabadha ninkeedii ka dhintay how many ways ayaad ninkaagii u tabaysaa this times aanay dadka kale ku fahmayn ku garanayn riseejada ugu dambeeya la sameeyey waxaa la ogaaday markay urugada noqotoiyo la tacaamulkeeda ama processing grief processingka inay inta badan ku roon yihiin marka dhaatooyinka la isbarbardhigay ragga iyo dumarka inay dumarku ku roon yihiin oo ragga waxyaabo badan baa dabraya nin ragabaad tahay oo hinto xataa waxa ku jileecbay tahay adduunka waa laga soconaya waa laga tegayaa de haddii xaajiyadii ay kaa dhimatay mid kaleba markiibaa yacni waxyaabo badan baa ragga ku ku xeeran marka la barbar dhigo dumarka in terms of dareemadooda dumarku way hadlaan way sheekeeyaan way ooyaan laakiin ragga xataa absad xuquuqdii ugu yarayda bani aadantinimo ayaa laga hor istaagay oo ah in aanay xataa dareenkoodii si caafimaad qaba aanay cabiri karan marka qalinka qalinku waa wax aada u cajiiba waa waxyaabaha ilaahay nagu manaystay ayuu ka mid yahay haddii aad tahay dadka aan waxba qori karin ama dareenkoodaaan qori karin xataa inaad wax duubto aad lahatid taleefon yarood adigu soo iibsatay ood wax ku duubto deetana hadhow toole waxii aad duubtay aad digatid meel safeku ah wax kastoo dareemayso inaad duubtid waxyaabahana dadka markaa kala hadli karayn haddaad qalinka ku qori kartid inaad qortid fudayd fara badan badan badan badan ayaad dareemaysaa waxyaabaha kale ee muhiimka waxweyaan inaad marxaladan urugo aad u qaadatid inay jaani ama safar ay tahay maalin walba tallaabaad qaadaysa waxba ha ka fikirin inta especially urugadu kugu cusub tahay ha ka fikirin mustaqbalka iyo shanta sare soo socda iyo tobanka soo socda iyo minaamin ha ka fikirin waxaad ka fikirtaa un maanta sidee ugu caafimaad qab ugu caafimaad badan ee ugu dhib yar ee aan u qaban karaa waxa weeyaan nolol maalmeedkayga aan u qaban karaa ama maalinta aan waxa weeyaan anigoo caafimaad qaba uga gudbi kara hadday maydhasho tahay hadday wax cunid tahay hadday seexasho tahay hadday ubad yareer hadday ku sugayaan inaad maaragtay adeegii ka hergaraysa tahay hadday gurigaaga hagaajintiisa tahay hadday tintaada maydhistayd waxyaabaha yaryarkaa ee aan markaanad murugoonin wax way kugu qaadanin marka murugadani ay sida mawjadaha kuu soo kuugu soo fataxdo marar badan waxay noqonayaan wax culus culus oonad samayn karayn marka step by step ruutiinkaagu ha noqdo maalintaa sidaad u survive garaysaa especially intay urugadu kugu cusub tahay waxyaabaha kale kaa caawin kara uruga inaad si caafimaad qabto urugootid waxaa ka mid ah aqbal inaanay waxna sidoodii hore kusoo noqonayn maxay kaa caawinaysaa waxaa kuu fududaanaysa inaad la jaan qaado isbedelkan cusub yacni waxna sidoodii hore kusoo noqon maayaan qofkaasi hadduu baxayaad jeclayd waxna sidoodii hore kusoo noqon maayaan qofna qofkii kuu noqon maayo meeshii qofkaa kaa bannaanaatay way ku bannaanaanaysaa so damoor aad aqbashid waa mayr ay kuu fududaato oo maaragtay si gobonimo leh aad u gariiftid ama aad u urugootid sababtaasaa mabdaca ah alridaa bilqadari khayrihi wa sharihi ay islaamka muhiim uga tahay yacni markaynu saa laynagu sheego waxay naga nixiyaa aynu nidhaahno inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun laa xawla walaa quwata ilaa billaah waxay ka dhigan tahay annaka ilaahay baadna leh iftiqaar adoonnimadaadii baad qirtay wa inaa ilayhi raajicuun xaggiisaanu noqonayna iska daa qofkan kale taydan baanan maaragtay meelaan hadhow toole ku dambayn doonto iyo siday wax noqon doonaan aanan ogeyn marka markiiba powerkii iyo awooddii iyo maamulkii ilaahay baad u dhiibtay waad ka xoob siibatay adigu laa xawla walaa quwata ilaa billaah awood iyo xeelad iyo farsamo iyo plan iyo say wax noqon doonaan iyo maalinta sida u eegay sidaan uga bixi doono xaalkan iyo tallaabooyinkan qaadi doono ee kufaya sidaan u kici doono ilaahun baa garanaya ilahay baan arrimaha u celiyay sababtaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asabru cinda asadmati aluulaa sabarku ma aha markaad soo baroor dhammaysato eed soo marya jeexjeex dhammaysato eed soo madax alciidda kusoo maaragtay qubto inaad tira hadhow imakan sabrayno marka ugu horeysa ay saa wax u dhacaan inaad yacni isdhiibtidood awoodda ilaahay u dhiibtid ayaa sabar laydhaah markaasuu ilahay wuxuu leeyay ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma salawaadku waxa weeye markay raxamaadku kugu soo degayaan markuu ilaahay agtiisa kaa xusayo markuu si khaasa ludfigiisa iyo raxmaddiisa kugu soo hoorinayo ayaa layidhaahaa salawaad sababtaasaynu nebiga mar walba markaynu salaamayno o nidhahnaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma si gaarana loogu naxariisanaya marka waxaynu weynay oo keliya meesha kama bixine falcelinteennii waxayna dhaxal siisay in ilaahay si khaasa arrinkeenna u eegayo inoola tacaamulayo inoolahee tacaamulayo ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma ulaaika hum lmuhtaduun marka qalbigu meelaha aynu dadka ka jeclaanay ee dareenkeenu ku kaydsan yahay ee xasuusaheenu ay ku kaydsan yihiin ee laxawgu ku abuurmaya iyo xanuunka weeyaan in ilaahay rabdiyo ayay ina dhaxal siinaysaa inaynu awoodda u celinah nebi muuse markii hooyadii layidhi kaasadka yrintaad ku ridid dabadeetana webigaa ilmo yaroo jilaacsanoo ima kuu soo dhacay webigaa raaci wuxuu ilaahay leeyahay lowlaa an rabadnaa calaa qalbiha haddaanan qalbigeeda rabdinin rabdiga waxaa layidhaha marka la gunto shayga la adkeeyo marka waxaad u baahan tahay xaaladaasoo kale inuu ilaahay qalbigaaga rabdiyo ilahay magaciisa maxaa ka mid ah aljabaar ilaaha kaba qulubta jaban marka ilaahay inuu qalbigaaga si khaasa ula tacaamulo ludfigiisa iyo ra'fadiisa ilaaha ra'uufa weeyaane inuu kula tacaamulo waxay ka dhalanaysaa sida markay markiiba wax dhacaan aada uga falcelisid aada uga falcelisid haddaba aqbalaadda inaad waxna sidoodii aanay noqonayn maxay nidhi weyna dhaxal siinaysaa waxay fududaynaysaa inaynu la jaan qaadno isbeddelka cusub ee dhashay ruutiinkaagu yacni waa inaanu marnaba kaalumin dadka markay murugtu ku dhacdo guriga layska soo buuxiyo okay maalinta koobaad labaa saddexaad gartay laakiin qofka murugta ku dhacday hadduu kici karayo wax qabsan karayo wax samaysan karayo koob shaaha walaaqan karayo ha hor ordino adiga horan kan anaa koob kuu soo qaadaya kan diracan kuu keenay kan foodada kuu keenay inaa kabacawista usoo qabo no qofka awoodda lagama faramaroojiyo rutiinkiisa intuu qabsan karayo isagu ha qabsado hadduu kaa dalbado caawimo caawi sababtoo ah waxaad disable ka dhigaysaa ama aad sii hurinaysaa dareemada negativeka ee gudihiisa ku jira ee u sheegaya adduunkaagii wuu dhammaaday adhaxdaad ka jabtay farma fiiqi kartid sababtaasay muhiim u tahay culimmadu ay ugu taliyaan qofku inuu rootiinkiisii uu si fudud ugu soo noqdo hadday shaqo guri tahay hadday ciyaal la ilaalinaya tahay haddii markaa ay la ofargareeyo in la caawiyo qofka waxaa lagula taliyaa inuu caawimaada aqbalo ka aqbalo ehelka ka aqbalo saaxiibada ka aqbalo jaarka laakiin caawimaadaasi waa inay noqotaa caawimo ka caawinaysa in uu qofku si caafimaad qabo u wargoodo yay noqon caawimo dareensiinaysa qofkii inuu araxda ka jabay waxna aanu qabsan karay dareemada qaalibka ee marka la wargoonayo ama qofa jeceshahay uu kaa dhinto waxaa ka mid a dareemada kelinimada hadduu qofku isagoo dhalinyaro ah wehelkiisu ka dhinto ama qofkiisu ka dhinto iyo hadduu weyn yahay oy siiba kaba sii daran tahay oo labanlaab tahay kelinimadu waa dareemada marka riseejyada la sameeyo dadku ay la daalaa dhacayeen dadka qaarna ay u dhintaanba dadka aan iimaanka lahayna ay isu dilaan marka kelinimadu maxuu kaga bixi karaa qofku of course meelbuu qofkii kugu xidleeyey hadduu ilmahaaga ahaa iyo hadduu lamaanahaaga ahaa iyo hadduu especially qof guri kugula noolaa ahaa waxaa kuu muuqanaysa meeshuu fadhiisan jiray waxaan xasuustaa habeen dhexdaasa gabadh baan la hadlayay inanteydii waxay ka dhimatay laba sanay sii mootantahay baan filayaa waxay tiri sometimes markaan kursiga ku fadhiisto keliga shaah iska cabayo hallucinations ismoodsiis waxaan arkayaa imagekeedii kursigay ku fadhiisan jirtay halkay jiibsan jirtay halkay istaagi jirtay kaanama qofkiinu ag taagay markaa qaar baan jeesanayaa heblaayo ma joogto waana wax dabiiciya inta badan ilaa uu hadduu heer kale sii gaadho qofkii inuu isla hadlo markaasuu u baahan yahay caawimo laakiin spiritkiisii waxaan ujeedaa ruuxdiisii iyo presencekiisii iyo joogitaankiisii qofkii wuu dareemaya maadaama qof aad tamar isdhaafsateen energy isdhaafsateen hadal isdhaafsateen kalgacal isdhaafsateen wada noolaashiya isdhaafsateen dadka qaar maryaa wada xidheen dareemada ugu xooga badan ee kaydiya xasuusa waxaa kamida dhegta waxaa kamida isha waxaa kamida sanka waa carafta kaydiya qof kastoo bani aadam wuxuu leeyahay caraf ama ur isaga u khaasaa buu leeyahay marka qofku markuu qalbiga qofkan ku dhow yahay u xasuusanaya mar walba haddaba kelinimada waxay ku taliyaan culimadu in loola tacaamulo waxay ku taliyaan inaad ilaashatid xidhiidhada bulsheed ee kuu samaysmay qofkaa daraadi waxaa laga yaabaa ninkaaga inuu saaxiibo lahaa inuu ehel lahaa inuu dad lahaa inuu qofu jeclaa jiray inuu qof aad ula hadli jiri jiray dadka ilaalintoodu waxay kaa saacidaysaa kelinimada inaad ka baxdid xaaskaagu saas ileg hooyadaa saas ileg saaxiiba hadday lahayd sababtaasuu nabigu caleyhi afdal salaatu waatamu tasliim khadiijo saaxiibadeeda mar kasta ugu qadi jiray neefafka u casuumi jiray u hadyadeyn jiray u ilaalin jiray because way xasuusinayaan way xasuusinayaan kelinimadiisa ayay kabayaan waxyaabaha kaa caawin kara waxaa kamida in dadka qaar waxay report gareeyaan in tv-ga ay mar walba gurigooda ku daaraan ama rekoordka ay ku daaraan ama daaqadaha xataa dadka qaar waayeelka ahi ay furtaan just inay maqlaan gawaarida wadada mareysa meelaha dadka ka qaylinaya ama hadday riyeeya waxaas joogaan halkaa kaciyayaan in aanay dareeminuun yacni aamuskan faraha badan ee guriga ka jira sababtaasay muhiim u tahay inaynugu il dheeraano marka dadka inoo dhow laga dhinto especially haddaanay ubad haysanin ama ay dad waawen yihiin ama ay kaliya yihiin inaynan keliyada ku eegin oo mar walba activitieskan samaynayno casuumad dad aan leenahay inaan soo booqano inaan u yeedho gurigeena inaan cunto u samayno inaanu qofkaasi kelinimo dareemin haddaad tahay qof uragoonaya aqbal in mararka qaar marka especially dadka lamaanayaasha marka laysugu yimaado laysugu yimaado madalaha bulsheed ama ciidkaoo kale markay tahay xilliyada ay soo fatahaan dareemaha negativekaahi ee urugadu waxaa ka mid a xilliyada ciidka xiliyada isu imaadadu jiraan haddii qof la meheriyo hadaa qof la guursanayo hadii casuumad kale guri ka jirto hadii siwin la isugu imanayo hadii qofkanaad si soo raaci jirteen wada iman jirteen maanta keligaabaa imanaya markaad aragto lamaanayaasha kale dadka kale ehelka isku sidkan si unbaad u dareemaysaa murugo marka yaanay naftaadu ku xanaananina ku dareensiinina dadka cayuumanayso amaad cawrigiisoo kale ogolow dareenka wejiga aad ku jirto ayaa keenaye maro badan markaaad urugoonaysid waxaa ku yaala go-aan qaadasho badan iyo mas-uuliyado u baahan dhabar uridasho fara badan hadaad guri karaa ku jirto haddii meel dayn lagaaga leeyahay haddii xataa absad shay alaabadii qofka maxaad ku samaynaysaa dharkuu xiran jiray ama dharkii xiran jirtay dadka qaar waxaa ku dhacda in la dedejiyo islaan yarbaa ku imanaysa oday yarbaa ku imanaya qofka walaalkii baa ku imanaya eddadii baa ku imanaysa ha iska tuur dharkana way ku xasuusinayaan dharkii baa la qaadaya bacbaa lagu ridaya kabadhkii o dhan baa meeshii laga raraya waa la dedejinaya marka waxyaabaha kaa caawinaya waxaa kamid ah go-aan qaadashadu haba ahaato xataa qofka alaabadiisi waxaad ku samaynayso ha ogolaanin in lagaa faramaroojiyo go-aankaaga goorta aad rabtid adigu ayaad yeelaysaa sidaad rabtid dadoonta waad haysanaysaaba qofka maradiisa marka yaan lagaa yaan la dedejinin proceskaaga yaan la dedejinin marar badan waxyaabaha xumeeya waxaa ka mid a dareemada sii negative kasii dhiga waxaa ka mid a waxaa laga yaabaa qofka tegay inuu aaba ahaa qof waayeela ahaa ama uu nin maalqabeena ahaa ama warafa waxaa aada nasiib darro u ah in qaraabooyinka qaar ama dadka qaar ay noqoto in qalalaase ka dhasho dhaxal qaybsigii qofka marka qofkay laga dhintay meynka ah haddii hooyo tahay hadday xaas tahay hadday maaragtay qofkii ugu dhawaa wuxuu dareemayaa dadku islaha waad garabsan doontaa inay iyagii kasoo horjeestaan ama ay sii kala fogaadaan ama ay soo calool xumaadaan marka mar walba haddii aad ka fogaan kartid qabqabsashadaas iyo qalalaasahaas ka fogow hana ku ahaato wax aad filan kartid oo maskaxdaa kuugu sii jirto inay si fudud oo qurux badan wax ku dhammaan karaan iyo isqalalaasa iyo maaragtay dadka qaar ee qabqablayaal ay noqon karaan sababta damoor aad wixii kasii aad sii og tahay waa damoor hadow shookii aanu kugu raagin dadka qaar waxay ku andacoodaan wakhtiga ayaa dadka caafiya laakiin wakhtigu laxawga ma daweeyo dareemada xanuunka badan ma daweeyo keliya wuxuu fududeeyaa laqabsigooda laqabsigooda haddaba waxaan ka hadalnay physically sidaad ula dhaqmaysid dadka maxaa la dhahaya emotionally inaad dareemadaasoo dhan aad fahamtid ruuxiyan maadaama qof islaama tahay sabirka iyo ku raali ahaanshiyaha waayitaanka waxaad ogaataa inay cibaado tahay mar kasta oo aad dareemadan ku dhex jirtid waxaad ogaataa inaad xaalad cibaado aad ku jirtid waxaa kuu samaysmaya sawir cusub oo nololeed oo u baahan isaga laftarkiisu la qabsasho haddaba waxaad ogaataa nafaheennu waxay laqabsi sameeyaan marka laqabsigaa dani inoogu jirto waxaad is weydiisaa mar kastood aragto adoo murugoonaya adoo naftaadii dayacano physical level adoon meydhanayn adoon tintaadii feedhayn adoon baxayn adoon maaragtay madan baa kuugu jirtaa mise dani kuuguma jirto qofkii waad jeclayd wuu ku jeclaa kalgacal iyo raxmad baa idinka dhexaysay ilaahay baa la noqday ilaahayna uu kaaga raxmad badan yahay marka dantu waxay ku jirtaa inaad maydhatid inaad hagaajisid inaad maarata hurdo fiican heshid inaad ilaahay la hadashid treylahaw sidaad ii tiri sabir ayaan u sabraye sidaad ballan qaaday ulaaika calayhim ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma ballankaagii ilaahay oo adduunka intaad joogay aakhira markaad joogay intaba ii rumeeyo qalbigayga adigu rabdi maskaxda marka la joogo waxaa jira waxa layidhaaho the logical brain and the emotional brain mar kasta oo ay nolosha sii socoto emotional brainkaagu ama maskaxda qeybta dareemadu way la qabsanaysaa gariifku ama waxaa layidhaha urugadu ma joogsato dareenkeedu ma tago xasuusiheedu ma tagaan laakiin adjustment baa dhaca waa lala qabsadaa culayskii aad shalay qaadi kari weyday maanta waad qaadi doontaa waad qaadi karaysaa waad maareyn karaysaa ya dareemada in la murugoodo in la xasuusto in marar badan aad ogolaatid ilmadaadu waa healthy emotions waxaa la diidan yahayuun inay noqdaan unhealthy unhealthy negative emotions depression anxiety cadhaan kala joogsan lahay noloshii inaad nacdo maxaa la dhahayaa inaad shame dareento marmarka qaar ceebaal maxaan la samri lahay maan iimaan lahay hablaayo waa samirtay walba u samre dhadhadhadha waxaanaad dareemaysaa waa jacaylkii iyo kalgacalkii iyo raxmaddii iyo wanaaggii aad qofka u haysay oo qaab kale iyo weji kala yeeshay markuu qofkii meesha ka baxay ya aamuskan ku dhagabarjeeyeyna waa cidladii ka dhalatay ciddii aad jeclayd meeshay ka baxday ya mar walba waxaad ka digtoonaataa sawirka aad naftaada ka haysataa inuu negative noqdo qof jilicsan baa tahay qof aan iimaan lahayn baa tahay hebel bow samray adigu maad samirtid maad qadarkaayaanaad aaminsanayn minaamin waxyaabahaas yuu noqoni haddaba fahamka sida ay wax u dhacaan waynu isla soo eegnay inay waxyaaba dabiiciya yihiin geeri baa dhacaysa waxaad ku baraarugsanaata saddex weji unbay maraan dareemadu marka gariifka ama urugada la process garaynayo waxaa la yidhaaho activating event oo ku carinaya dareemadaa carinaya oo waa maxay dhimashada qofka jeceshaha waxaa ka dhalanaya dareemaa ka dhalanaya dareemadaasi waa murugadii waa emotional painkii waa xanuunkii waa laxawgii waa anxietigii waa depressionkii waa ceebaalkii waa xanuunkii waxyaabahaasaa ka dhalanaya waxyaabahii waxay u gudbayaan physically inay jirhkaagii u gudbaan daal fara badan diiradaadiio khalkhasha hurdadiio kuga adkaataa in motivationkii kaalamo waxba micno kuu samayn waayaan madax xanuun wax cunid la-aan kuwaasina waxay sii dhalinayaan wax layidhaaho behavioral patterns bay sii dhalinayaan in marar fara badan aad keli noqotidood is isolate garaysid oo aad iskarantishid waa kow inaad socially dadkii aad ka fogaatid iyo madalihii iyo dad utagiskii iyo la hadalkii in mustaqbalkii markaad eegtid madow kaaga furmo in aad diidid in aad naftaadii kaargaraysid maxaa faa'iido le inaan timahayga feedho inaan maydho inaan sagaajiyo inaan sacadriyo ninkaygiiba u dhintay ama gabadhaydiiba way dhimantay ama qofkaygiiba u dhintay murugtaa waxaa kaloo iyaduna dheeraad ku ah sawirkii aad mustaqbalka ka haysatay tusaalaha dad laba qofoo wada gaboobay aad ahaydeen oo afartan sano iyo ka badan soo wada noolaa konton sano soo wada noolaa waxaa islahayd maanta markaad wax dhasheen ee ubadkiinuubaad sii dhaleen ee hantidiina isgaadhay aad halkaa waxweyaan adduunka iska soo safartaan oo halkaa iska cilaamataan oo iska marba xajka iska tagtaan ood iskasoo maaragta nolosha iyo legasigaa samaysan aad dib u eegtaan ood halkaa ku xamdidaan kaynu sabixaka kathiira wanadkuraka kathiira ma laba qof oo dhalinyara hadaad tihiin oo markaasun isu curtay ama wax isku dhalay hebel goorta weynaado markuu iskuul ka baxo markuu jaamacadda galo gurigan halkaa ka dhisan lahayn halkaan u safri lahayn saan u qaban lahayn xajka imse jeerbad tegi lahayn nolol nooceeya dhici lahayd buugga wad qori lahaydeen xaggaa ka warkeeni lahaydeen sawir baa jiray mustaqbaleed mar walba marka markay geeridani dhacdo sawirkii mustaqbaleed aad haysateen baa baabacaya whichis waa double ayay noqonaysaa way labi jibaaran tahay urugtii maxaad haddaba kaga baxaysaa waa inaad challenge garaysaa ood u babac dhigtaa unhealthy thinkingka habfikirkaaga unhealthyga noqonaya iyo dhaqanka ka dhalanaya ma i caawinaysaa sidani ma i caawinaysaa ina isweydiis tusaale ahaan qofkii uu dhintay okay waa maxay waxa u baahan inaynu ku challenge garayno fikirkii intaanu negative noqonin inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaan amarkii iyo dhacdadii iyo wixii dhacay aynu isdhiibno addoonnimo aynu aqbalno waa kow ilaahay inaynu mucaawano ka dalbanno iyo caawimo waa laba in allahuma salli calaa maxamed aynu ogolaano dareemada kuwada caafimaadka qaba ee xanuunka iyo waxa weeyaan damqashada iyo xasuusaha leh waayahay in mararka qaar aynu maaragtay la socono jirhkeenii daalkan faraha badan leh diiradankaa luntay hurdadan kuga adkaatay cunto la-aantan haddaba saanay kuwaasi negative u noqonin waa inaad nasasho farabadan samaysid waa inaad digri farabadan samaysid waa inaad socially markaad aragtid inaad isolate garaynso iskarantimiso inaad tiraahid igad war haya dadkii oo waxa weeye haddii lagu caawinayo caawimadii aad aqbashid yacni mar kasta ogaal kuu kordho waxay noqonaysaa iyadoo mar walba xanuunkii jiro haddana xanuunkii inaad maarayn karto oo sida loola dhaqmo aad baranaysid aad baranaysid isawirkii hore aad haysatee mustaqbalka laftirkiisa aad aqbashid inuu isbedelay oo mid cusubi uu samaysmayo marka hadalka waxaan kusoo koobayaa gariifka ama urugadu waa shay dabiiciya wax bani aadamka noloshooda ka mida waa wax la ogol yahay waa waxay mudan tahay in si caafimaad qabaa loo process gareeyo u baahan inaynu fahmno wax ka akhrino la soconno ya aad naftaada markastaad aragto inaad ceebaal ceebaal aad ku jirto aad ceebsanayso inaad baraarugto tiraho ceeb maaha sidan dareemaya inaad ogaatid goormay dareemadaydu caafimaad qabaan goormay caafimaadkii ka tegayaan ee negative noqonayaan anigana waxay yeelayaan dadka iga agdhoona ay wax yeelayaan